magaalada gaalkacyo ayaa lagu qabtay kulankan oo looga hadlayay sidii loogu gurmadi lahaa dadka ay waxyeelada hantiyadeed kasoo gaartay dab dhowaan ka kacay kaalin shidaal oo ku taalay magaalada gaalkacyo dabka ayaa sababay burbur hantiyadeed oo isugu jiray goobo ganacsi iyo guryo ka ag dhowaa kuwaasi oo qiimahooda lagu qiyaasay laba boqol oo kun oo doolar duqa degmada gaalkacyo cabdiraxmaan sheekh xasan jimcaale iyo guddoomiye ku-xigeenka gobolka mudug arrimaha samafalka iyo mashaariicda doctor bedel sheekh liibaan maxamed ayaa si wadajira ugu baaqay in la garab istaago dadka waxyeelada kasoo gaartay dabkan dadkii masaakiinta ay ku ganacsanaya dhammaantood ee halkan hantidoodii ku beelay waa iska musiibay ahayd weliba musiibo yar weeye musiibo intaa waa ka weyntahay ilaahay baa ka magangalnay musiibo yar bay ahayd gubashadaasi ilaahay subxaana watacaala waxaan leenahay bedel khayr qaba ha siiyo waxaan saaka halkaa u soo istaaginaya halkaa u nimid waxaan aan ku aadannahay oo ah walaalaha dadka muslimiinta ah maamul ahaan gobol iyo degmo inaan dhahno walaalayaalow ha loo kaalmeeyo dadka ehelka ee hantigoodii gubatay guryahoodiina gubteen wixii ku jirana gubteen ujeedka saakan aan halkaa u nimid waa intaa waxaan ka codsanaynaa muxsiniinta walaalaha khayrka jecel ee runtii meherado horeo gubtay sidaas si lamid intaa uga codsannay karaankooda ku sadaqaysay waxay awoodeen waxaan rabnaa goobtan oo soddonkii bishii labiyi tobnaad gubatay ee weli runtii gurmadkii ay u baahnayd aan helin waxaan rabnaa inaan ka codsanno bulsho weynta reer gaalkacyo daliya dibadba walaalayaalow ha loo kaalmeeyo ganacsiga reer galmudug soo gaaray oo lacag ku dhow laba boqol oo kun oo dollar inay halkan ku waxyeelowday waxaan rabnaa ganacsatada reer galmudug guddoonka ganacsatada galmudug iyo ganacsatada soomaaliyeed iyo kan gobolka mudug iyo kan degmada gaalkacyo waxaan ka rabnaa walaalaha meeshaan wax ku gaareen inay gacan qabtaan ganacsigu sidiisu waa caymo soomaalidu waxay tidhaahdaa dowda rag mid maalinba mid baa qaawan waxaan waa iska qadar ilaahay waxaa laga yaabaa maanta haddaad adu qayb ka tahay berrina adigana sidoo kale qayb lagaaga maamulka magaalada gaalkacyo ayaa qorsheynaya in gurmadka kasoo gaara dadka muxsiniinta ah in guryo iyo goobo ganacsi loogu dhiso dadka ay waxyeelada hantiyadeed kasoo gaartay dab dhowaan ka kacay kaalin shidaal oo ku taalla magaaladaasi